waliba magaalada boohoodla si rasmi loonkuda furay canshuuro bariga walibana goobro ku hayay hogaamiyaha maamulka isc kaatumo cabdiqaadir axmed aw cali wasiir ku tirsan maamulka wasiirka wasaarada maaliyadda ganacsata iyo qeyb washarduban ee bulshada magaalada booxoodla iyo-oona nidaamka loka tilmaamay inuu siiyey koo muhiiman eh kordhinta dhaqaalo deegaanka iyo horumarinta adeegyada bulshada ankureen agaasimaha guud ee waaxda canshuuro bariga iyo weliba si faahfaahsan ku hadlay marhalo iyo hamartii canshuuro bariga iyo hiigsiga ka saabsan taabagelinta guud ahaan canshuuro waxaynu daah furannaa xashuurihii bariga ee gobolka cayn waa sees ka mida ama sirarka ay ku taagan tahay dowladdu ee dakhliga laga helo cashuuruhu weliba kuwaanaynu maanta daa furannay cashuuraha berigu si guud cashuurtu waa qaadhaan laakiin waa qaadhaan khasaba waa combulsary payment niman ganacsataayo aanu waa la shirnay ba markaanu ku nidha cashuurtu waa qaadhaan khasaba ama waa combulsary bal cashuurta ka daayo baasha qaadhaanun ku daaya waa waajib dhanka kale hogaamiyaha maamulka sc kaatumo cabduqaadir axmed aw cali iyo weyba uuse siiyeedeen ka dheerday muhiimadda canshuuro bariga cashuurtan beriga ee maanta laynoo daah furayo waa qaybta ugu muhiimsan uguna xoogga badan cashuuraha ay qaado wasaaradda maaliyaddu waa qaybta ugu ballaadhan lana doonayo inay ka soo xerooto dakhliga ugu ballaadhan ee ugu badan ee wasaaraddeenna soo gaadhaya waxaa imminka inoo shaqeeya cashuurihii waaxda kastamada waxaynu bilaabaynaa haddii ilaa yidhaahdo cashuurihii berriga hadday noqon lahayd kuwii tooska ahaa iyo kuwii dadbanaaba waxaa inoo ballana isla xisaabtan iyo daahfurnaan wasaaradda maaliyadda maamulka sc kaatumo iyo weybaa laka ammaanay shaqooyinka baaxadda leh iyo guud ahaanba deegaanka kuwada iyo weliba daadejinta canshuuro